ururka yaboha dhiiga koonfur galbeedka iyo magaalada baydhabo ka bilaabay ololaha wacyigelinta iyo diiwaangelinta dhiigbixiyaalka dowlada koonfur galbeed ee soomaaliya ujeedka lanqabadi ololagun ayaa weliba haya in korlanka qaada dhiigbixiyaalka koonfur galbeed soomaali in laga badbaadiya nafta ruuxa bini-aadanka oo ambaahan dhiiga iyo wacyigelinta bulshada ololagun oo laga bilaabay iskuulada dowlada iyo hangaarka lenglaya maamulka ku-xigeenka iskuulka alceyniya hadhawaaye dhiiga laga badbaadiyo waa bulshada
shaqada oonayo hadda maybaa bulshadayo an haayaan oyo hadan shaq ay hayn eeda eedaan kama hasanin waana shaqo fayle haayaan dadka bulshada koonfur galbeed iyo nahay nawaahiga intayba oona magaalada baydhabo ka noole maybaa in sheegay inayo ku qeyb qaadadaan la shaqeeyaan ururkaasayoo la shaqeeyaan sawanaaga inka la shaqeeyaan may waalay alla subxaanahu watacaala mayba leelan qalalanki oona badbaadiyo naf badbaadi lan oona bulshada dhan badbaadiya lamid ay lanki naf halaynto lay diloon isoo bulshada dhammaaya lamid ay marka in oonahay dhiigga muslimiinta oona la badbaadi nafta muslimiinta la badbaadi shay waajibnay aw muslimiinta waajibka aw hano ku mid ee ardayda walkabaradaasa iskuulka alceyna iyo aamahad nageeg ururka yobaha dhiiga oo dadaal ankajaranga badbaadinta bulshada baleere idaaja maxamed aadan oo ku socda fasalka foom for b gaar ahaan haddana ee gadoomiyaha iskuulka alceyn ururka yabooh oo markaas yohani boogdan iskuulka eedanku ku mahadceliyaan buraarijiintii wadaan bulshada waayo waxyaabaha la baahanye markaasyo ku shaqeeyiniyo markaasay dhiigaagta biniaadankiyo keediyaan dhiigaas oonan kasta ambaahada kor walaalka ambaahada kor walaala ambaahada korte dhiigaasay markaas lanka badbaadiya bulshada waa walaala badbaadiyahay waa nafsad biniaadan dhiigan laga qaaday inoo mid bulsho loogu tabaruucayo waxaan leenahay meeshiina ka sii wada hana ku ekeyna meeshana hore u sii socda geegmay baan boogdan ururka imaho dhiiga sidoo dadka dhibaataysan dhiiga lanka tabarac mayba laha meelinka wadada lanki oo dhibaataysansan lan caawin isiina walisin awoodansiya waxaanu ku mid ee xubno ku dhisan ururka yabooha dhiiga koonfur galbeed iyo ku hadale muhiimada jilata in la badbaadiya nololada dadka kale ololo oo dhiig biyaale ama dhiig diiwaangelin eh geeka waliba booqnay iskuul leerow aln primary secondary school barnaamijka una wadna waa barnaamij oo diiwaangelin eh siisin waad ogsantiin dhiiga waa eed waliba eed eed oo bulshada soomaaliyeed ee ambaahangu dhiiga waa dhiiga waa eed waliba bulshada ka baahanta dhiiga faa'iido badan ayaa usleeyay ardayda iskuulka alceen wacyigelin badan samayni qofka haddii oo qof walaaliye badbaadi ama dhiig inshuba ajara ku hele oo mado koowaad mado lamaad oo caafimaada ku hele ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka yabaha dhiiga koonfur galbeedka iyo dhinigii kiishay ku hadali ujeedada lanqabadiya ololagun oo dhiigbixiyaasha koonfur galbeedka ee soomaaliya si lanka caabiya bulshada ambaahan geega ololada mayba ku bilownayha iskoolka kumida iskoolaadka publiga oo lanka saw alcayn primary and secondary school ujeedada olollanqobadayaa may hay tahay ini dhiigbixiyaasha korlanbixi ini dad badan dhiigbiyaal lehle so hooyooyin ciyaal badan dhiiglaaninkugu dhiman ini yoon isdiiwaangeliyaan naf badbaadiyaan hooba mayleeray gacmo wada jira walka gooyaana hoobuun gacmahaas qobsana hooyooyin badan ciyaal badan adi geeka baydhow dhashay dhiiglaangna isbitaalada quraan ka badbaadiyi karo olologun iyo weliba uu sahaaye si korlanka qaadan lahay dhiigbixiyaasha koonfur galbeeda iyo in la badbaadiya nafta ruuxa bini aadanka oo ambaahan dhiiga si lan hela bulsha caafimaad qabta